أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weerar qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa soo bandhigay khariirad muran dhalisay oo muujinaysa damaca dhul iyo bad ee xukuumadda saliibiyadda ee adisababa wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay heshiisiinta laba beelood oo walaalaha oo dega wilaayada kuwaasoo uu dhex maray khilaaf gacanka hadal sababay munaasabada lagu maamuusaya arday ka qalinjibisay mu'asasada utruja ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weerar qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay saaka kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya agaarka deegaanka yoontooy ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxaana wararka hordhaca ee la helaya ay xaqiijinayaan inuu jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka dhabagalka ah ee goordhow ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa soo bandhigay khariirad muran dhalisay oo muujinaysa damaca dhul iyo bad ee xukuumadda saliibyadda ah ee adisababa faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ee baraha bulshada ayaa lagu faafiyey khariidad cusub oo muujinaysa damaca badeed iyo dhuleed ee dowladda nasaarada cabashada etoobiya khariidadan oo lagu soo dhexdaray muuqaal in ka badan saddex daqiiqo soconaya oo lagu baahiyey barta xafiiska abiy axmed uu ku leeyahay x twitter ayaa lagu muujinayaa sida etoobiya ay ugu darsatay dhulka jabuuti iyo sidoo kale eritrea halka qaybo ka mid ah soomaaliyana la raaciyey etoobiya muuqaalka khariidada lagu soo diray ayuu abiy axmed ku soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha waddanka indiya gaalka lagu magacaabo narenda modi oo booqashadiisi ugu horreysay si rasmi ah u ku yimid addis ababa laba maalin ka hor khariidadu waxay muujinaysaa damaca etoobiya ay ku doonayso khayraadka biyaha ee uu allaha ku manaystay dalalkan oo soomaaliya ay ka mid tahay dhulka ay leeyihiinna dadka soomaaliyeed ee khariidadana dhanka etoobiya raacisay waa gobollada waqooyiga gaar ahaan deegaanada uu ka armiyo maamulka shaaldiriirka somalilan markii la faafiyey khariidadan baraha bulshada waxaa si weyn isu qabsaday dood iyo dhaleecayn ka dhan ah khariidadaasi waxaana ka falceliyey dad badan oo isugu jira falanqeeyaal aqoon-yahano iyo dad caan ka ah baraha bulshada oo ka kala socday dalalka dhaca geeska afrika waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid muujinaysa damaca ballaarin dhuleed iyo iskuday dib loogu soo noolaynayo damaca etoobiya ee helitaanka marinbadeedka falanqeeyaashu waxay tallaabadan etoobiya ku tilmaameen mid diraysa fariin siyaasadeed oo halis ah toosna u dhaawacaysa madax bannaanida soodimaha dalalka jaarka la ah etoobiya etoobiya waxay muddooyinkii ugu dambeeyey kordhisay doonisteeda iyo damaceeda baddoonka ah eritrea ayay ugu gudisay inay xoog uga qaadan doonto khayraadkeeda biyaha khariidada cusub ee ay soo bandhigtay etoobiya ayaa ka turjumaysa damac fogo ay ku doonayso inay hesho marinbadeed oo si toosa ugu xidha caalamka intiisa kale mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay heshiisiinta laba beelood oo walaala ah oo dega wilaayada kuwaasoo uu dhex maray khilaaf gacanka hadal sababay cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid lagu heshiisiinayay laba jufo oo kale ah jufada subeer ee beesha baadicadeh iyo jufadaha afar raaxooy ee beesha saddex cumurow ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoostaga ah degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadan ka qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan bayaan si wada jir ah ay u soo saareen labada jufo kuna caddeeyeen inay heshiiyeen wixii dhiig ahna shareecada allah ay u xukun tageen ayaa goobta laga akhriyey waxayna ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba sida ay shareecada islaamka qabto oo boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqoloo doolar oo qiimahay noqonaysane boqol kun oo doolar labadii nin gabadhana konton halaad oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqoloo doolar noqonaysane labaatan iyo shan kun oo doolar dhanka dhaawacyada waxay ku heshiiyeen in ay soo bogsoodaan kadibna loo gudbiyo shareecada islaamka sidoo kale hantidii la burburiyey ee kala ahayd guryo la gubay iyo hanti la dhacay guryahaas oo gaarayay boqol iyo toban iyo afar guri waxaa lagu heshiiyey in guri kasta lagu qiimeeyo lacag dhan afar boqol iyo konton doolar guud ahaan waa konton iyo kow kun saddex boqol oo doolar nabadoonnada labada jufo oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa caddeeyey inay ka heshiiyeen isku dhacii khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed dhaliyey ee labada jufo ku dhex maray deegaan hoostaga ah degmada jalalaqsi meeshaa markaan imaanayni waxaan malaynaa dadka waxyaabo kala duduwanaa ku jiray laakiin saakii quluubteenna siday u midaysan tahay ilaahay subxaana wa tacala waa arkaa wejigaynana waa ka muuqdaa dadka nala jira waa arkayaan farxad iyo kalkacayl iyo dad isjecel ayaa meesha joogo markaan meeshaan soo gelaynina xoogaa dadka waxyaabo kale iskaga jurjuray ilaahay waa naga saaray annagana waxaan jecelnahay hadda kadib aan kan shayddaankii masaba abliiskiina soo dhex galay dabeesha nagu soo afuufiyey masaba cadowgii macnaha boqolka doolar mase tobanka doolar soo siiyo ana labada jifi in isku dila rabay ilaaha naga masmeysay taasna waa mahad ilaahay waaye naqiib cabdirashiid cumar diiriya oo ah naqiibka beesha saddex cumurow iyo naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah naqiibka beesha baadicadee ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxayna bogaadiyeen heshiiska labada jufo war ilaahay baan idinku dhaariye dadkaa ma dagaalami karaan maxaa u gaaray sow lama qalbin sow dollar laguma doori rabin ninkii dollar inuu ku dooriyo rabow aday kuu taallaa waana kaa bajaqowday insha allahu tacaala maanta ka bacdi waxaad ogaanaysiin gaal iyo gaalla jiraan iyo munaafiq waxaad ogaanaysiin maanta laga bilaabo qoriga jufada yar oo u dhalatay afar raaxooy iyo saddex subeer waxaa ka ballan ah oyna hortaynana ku ballanqaadeen qoryahay haystaan laga bilaabo saacaas inay xabadda ku dhacayso gaalka jooga meesha la yidhaha jalaalqsi ku bishaaraysta aad maqlayseen beelweynta baadacadda beel ka mida oo layidhaahda zubayr iyo beelweynta saddex cumurow beel ka mida oo layidhaahda afar raaxooy oo walaalo ah oo muslimiin ah oo deris ah aysan fi taariikh dhicin waxyaabaha hadda dhacay lagana wadana daamooday waaqacadaas iyada ah sida hore loo sheegayna waxay socotay saacado waa maalingelinkeed ayay socotay fitataas insha allahu tacaala waxaan leenahay ammaanadii waad gudateen walaayada hiiraan iyo heer gobol iyo heer degmaba waa la walaaloobay wixii ayaa laga wada shallaayey waxaasna waxaa sabab u ahaa dikriga ilaahay oo galay subxaanahu wa tacaala culimmadaasna waxaan leenahay carabkiina afsax allaahu lisaanakum wanawar allaahu quluubakum wakahar allaahu amhaalakum qabaa'ilka dagawilaayaadka islaamiga ayaa markuu khilaaf soo kala dhex galo ku kala baxa kitaabka allah iyadoona qabaa'ilka ay hoos harsanayaan harka ay ka heleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu maamuusaya arday ka qalinjibisay mu'asasada utruja ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سن المجد وقلدنا سن المجد لقينا الحلم في سعد فما أبهاك يا سعد وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار الجهد لن تعد wilaayaadka islaamiga ah waxaa si isdabajoog ah uga socda xafladaha iyo munaasabadaha loo dhigayo da'yarta ka soo takharrujaya goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka waxaana ay da'yartu fursad u heleen bay-o ku wanaagsan waxbarashada lagana hufay wax kasta oo lid ku ah waxbarashada sida dhaqanxumada iyo dhalanrogga ka jira meelo badan oo ka mid ah dalka kuwaas oo ay ku fasahaadeen in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxayna mujaahidiinta iyaga oo la dagaalamaya siliibiyiinta diinla dirirka ah haddana dhanka kale waxa ay dhexda u xirteen in bulshada lagaha qabtiro baahiyaha waxbarasho markaad indhaha la raarraacdo goobaha waxbarasho amaba aad dhegaysato warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxaa dhagahaga ku soo dhacaya waa munaasabadaha heerarka kala duwan ee ay ku qalinjibinayaan da'yarta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka أيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار الجهد لن تعد markaana waa doorkii mu'asasada aludruja oo ka mid ah mu'asasaadka waxbarasho mu'asasada oo leh faracyo kala duwan ayaa sidoo kale ka kooban qaybta xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa qayb machad sharci ah iyo qaybta kale ee rowdada amaba meel lagu soo dhiso carruurta yaryar mu'asasada ayaa horay u soo saartay dufcooyin kala duwan waxaana dhowaan xarunta mu'asasada ee magaalada jilib lagu qabtay xaflad heerkeedu sarreeyey taasoo ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay qaybta machadka shareecada ee mu'asasada xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo maamulka macallimiinta iyo ardayda aludruja sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli waxay ka mid ahaayeen culimmadii xafladda lagu casuumay kelimaad u badnaa dardaaran ayayna ka jeediyeen xafladda horeyn waxaan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan qiimaha badan oo lagu maamuusayo cilmiga sharciga ah iyo ahlulcilm gabdhaha ka baxay maxadkan iyo difcadan iyo dhammaanba gabdhaha waxaan leeyahay ilaahay cilmigaad barateen ha ka dhigo midiina anfaca ummaddana anfaca ha ka dhigo dalabatulcilmi baa tihiin dalabulcilmina qofkay ikhlaas ka noqoto oo u baranaya ilaahay dartii ajar weyn baa ilaahay u ballanqaaday cilmigu wuxuu qiimo iyo faa'iido ku leeyahay markuu qofka cilmiga bartay uu ku dhaqmo machadulutrija macaayadda ugu waaweyn buu ka mid yahay jiil fara badanna soo saaray gabdhaha macallimaadka ah ee dadaalka iyo juhdiga iyo deegaanada iyo guryihii iyo iyagoo ay ku xidhiiraan haddana bixinahaya wax la baxsho waxa ugu khayrka badan leh ilaahayna jalla wacalaa ha barakeeya ardada iyo jiilka soo baxayo kuwa dhammeeyey iyo kuwa hadda soo baxayaba waxaan leenahay yaan la daalin intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku soo barteen machadka mu'asasada aludruja ها هي أيام الجد تمضي وصفحات الجهد تضوى نقف اليوم على منصة التخرج بعد سنين من الكفاح فلنحمد الله على توفيقه وامتنانه وها نحن نراه يتحقق بين أيدينا إلى أمهاتنا وآبائنا لكم منا أسمى آيات الشكر والعرفان غنوا معي ضربا بيوم تخرجي واستنشقوا فرحا عبير الأترج وتضوعوا بالمسك في يوم الهنا يا سعد قلبي يوم حان تخرجي بنجاح هذا اليوم حين رسمته بخضى العزيمة في نهار أبلجي فكم سقى علما وتعليما كما يجدد العزم وكل ما سما من الأقوال والأعمال الظاهرة كذاك أعمال القلوب الباطنة howlwadeennada mu'asasada ayaa dhankooda ka warbixiyey maraaxiishii ay soo martay mu'asasada aludruja mu'asasada utruja waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa kun afar boqol iyo soddon mu'asasada waxaa lagu aasaasay markii ugu horreysay magaalada muqdisho mu'asasada kusoo bilaaba kun afar boqol iyo soddon ilaa iyo hadda ayay shaqaynaysaa falilahi alxamdu walminna ilaa iyo haddana waxay ka shaqaysaa shabeellada hoose iyo waxay ka shaqaysaa jilib ayay maaragtay hadda ay ka shaqaysaa mu'asasada awalan saddex qaybood ayay u shaqaysaa qayb waxa weeyaan maaragtay macaahid culum sharciya laga barto iyo maadiya iyo arday yacni qoraalka iyo akhrinta la baro iyo qur-aanka kariimka arday maaragtay la baro ilaa iyo hadda waxa weeyaan maanta xafladda ugu dambaysa waad arkaysaan yacni ardaydii machadka ee ka qalin jibisay oo maanta halkaa xafladdan arkaysaan loogu qabtay kama marnayn salaadiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dhankooda kelimaad farxad leh ka jeediyey xafladda haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aad ugu sareeyo xafladdana waxaan leeyahay oo mubaarakada ah dadka maxeena ka soo shaqeeyey ilaahay ha ka abaalmariyo aludruja lildarasaat alislaamiya waalculuum almaadiya waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay camalkooda ikhlaas ay ka dhiyaan waxaa sidoo kale xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay macadka sharciga ah ee mu'asasada ludruja ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta aniga waxaan ka mid ahaa waalidiinta muasasada lugtuja alxamdulilah laba gabdhood ayay igu qalan jibisay maasha allah labadaas gabdhood maalintaan keenaya muasasada muddo saa u xugumayeen alxamdulilah aad ay u dhowdaan haddana waxay halkan fadhiyaan ayagoo cufaad min kitaab illaahi culuumta shareecada maanta gebagabadeeda u taaganahay hadda insha allah waxaan diyaargarowhaya saqaawi mise jaamacatulqidma insha allahu tacaala ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi farxad leh waxaana ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinno حمدا إلهي لولاك لما هنئنا في رغد لما هنئنا في رغدي أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سنة المجد وقلدنا سنة المجد warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu